الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما باب جماع أبواب ما يسلى فيه waxa u baab yahay baababkii ka warramaya shayga lagu tukan karo jumaac horeynu usoo sheegnay iyo jamiic inuu la mid yahay uun iyadoo jumaac la yidhi macnaheed waxa weeye baabu jamiici abwaabi maa yusallaa fiihi waxalla waxa lagu tukanayo ee alaabahe la isticmaalayo marka la tukanayo baababkii ka warramaya weeye dharkii iyo kabihii iyo sijaayadihii iyo waxaas oo dhan can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu عalayhi waslama su-ila waxaa nabiga la weydiiyey can isalaati fii thawbin waaxid maro keliya ma lagu tukan karaa go- keliya ama macawis keliya ama surwaal keliya faqaala nabiyu salى اllahu عalayhi wasalam nabigu wuxuu ku jawaabay awalikullikum thawbaani oo dhammaantiin ma laba maraa wada helaysaan jawaabtu waxa weeye haa taasina waxay muujinaysaa duruufta asxaabta haysatay in badan oo ka midii inay kariba la-aayeen inay go- sare iyo go- hoose ay samaystaan oo hal shay markaa waxa weeyaan duruufta haysaa waxay u saamixi weyda inay dhammaantood aanay wada heli karayn laba shay markuu nebigu leeyahay dee dhammaantiin miyaa wada helaysaan laba go- macnaha mid un baa helaysaan wey haddaa mid helaysaanna way iskaga tukan kartaan kaa helaysaan markaa wuu garaabay nebigu xadiidku jawaabta saasay noqotay can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalam nebigu waxau yidhi laa yusallii axadukum fi thawbi lwaaxid midkiin maro keliya yuu ku tukanin marka uu salaada sunno iyo falal mid kasta adee uu tukanayo maro keliya yuu xidhanin laysa calaa mankibeyhi iyadoo labadiisa garab aanay saarnayn minhu maradaa xaggeeda shay-un waxba labadii garab oo qaawan oo maradii aanu waxba saarin yuu ku tukanin xadiidkani waxa uu isaguna sheegayaa ka dambaa sii fasiraya haddii uu maro keliya haysto marada keliya qaarka sareha uga faa'iideeyo laysa calaa mankibeyhi minhu shay-un iyadoo labadii garab aanay maradii waxba ka saarayn marada uu guntan yahay labada garab ha saara wey kan dambaa fasiraya can abi hurayrata qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku waxau yidhi idaa sallaa axadukum fii thawb midkiin hadduu maro keliya ku tukanayo falyukhaalif ha isweydaariyo bidarafayhi labadiisa dacal calaa caatiqayhi labadiisa degood waa qaydiye qoortolka waxaanaynu odhan jirnay ee carruurta marka la xalaaleeyo oo adiga arkay oo dee guntiqabadka wax kama xidhaane qoorta ayaa loogu soo xidhaa marada intoo qaybta laabta sidaa la isu dhaafiyo ayaa qoorta laga soo xidhaa marka qaybtan garbahee sii jeedkaa bannaan xaggan horena waa laga yaabaa ilaa jilbaha hoostooda inay marada u gaadho marka waxa weeye lama diidana xadiidkani ma diidin hore inuu laba maro hal maro ku tukadee qaybta sare waxa ka siiyo can cumara bni abi salama idankaa yare rabiibkii rasuulka ahaa ee hooyadii nebigu uu qabay qaala wuxuu uhi ra'aytu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nebiga waxaan arkay yusallii fii thawbin waaxid maro keliyuu ku tukanayay multaxifan wuu isku duuduubay mukhaalifan wuxuu isweydaariyey bayna darafayhi labadiisa dacal calaa mankibeyhi labadiisa garab labada garab ayuu kana ka riday kana ka riday qoorta kusoo xidhay sidaasiibaa markaas isku duuduubku ma aha ilaa gacmii miday qarsooyine gacmii way u bannaayin laakiin qaarka saruu kusoo xidhay halkaas waxa weeyaan sidaasay asxaabtu ahayn ridwaan ullaahi calayhim oo iyaga oo iska duruufaysan ayay diinta ilaahay u hiliyeen dadkii dahabka iyo xariirta iyo dharka faraha badan haystayna way ka faramaroojiyeenoo way ka soo arad baxeen dhar iyo dhuuni iyo dhismo waxay haysteen ayay xoog kaga soo qaadeen can dalqi bni caliy qaala qadimnaa calaa nabiyi اllaahi sala allahu calayhi wasalam nebigaan u galnay buui fa jaa-a rajulu nin baa yimid oo faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah rasuulkii ilaahayow maa taraa maxaad u arkaysaa fi salaati fi thawbi lwaaxid salaad maro keliya lagu tukado maxay kula tahy qaala markaa nebigu waxau idhi jawaabtii wuxuu uga dhigay ficil fa adlaqa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam markaa nebigu wuxuu furay giza isaarahu guntigiisii daaraqa bihi waxa uu ku duuduubay ama dusha ka saaray ridaa'ahu go-aysii faishtamala bihimaa wuu isku duuduubay uma qaama wuu istaagay fasallaa binaa nabiyu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigi ilaahay wuuna tukiyey falamaa anqada salaata markuu salaaddii dhammeeyey kadib baa qaala nebigu wuxuu idhi awa kullukum mid kastoo idinka idinka midhiba yajidu thawbayni laba maro miyuu helayaa ma helayo marka ficilkuu ku tusiyeyna waxa weeye go-ii sare wuu iska hilaaban yahay kii hoosuunbuu furayoo xaggan sarunbuu ku xidhay kiisii sare isagoo iska hilaaban unbuu guntigii hoose intuu furay unbuu halkii sare ku soo xidhay marka labadii go- ayaa isdul baxay kii sare waa hilaabanyey kii kalena qaydiyo qortal buu ku sameeyey sidii marka horeba xadiidkaa hore soo tilmaamayey daaraqa iyo ishtamala ayaa sidaa sheegaya daaraqa bihi wuxuu kan ku duuduubay ridaa'ahu goyu hilaabnaa ilaa waa izaar iyo ridaa marka ridaagii wuu iska hilaabanyihi izaarkiibuu furay markaa muu dhiganin ridaagii kore dhulka iskamuu dhigine ridaagiisii wuu iska wataa go-ii sare kii sarunbuu ku dul xidhay fashtamala bihima labadii wuu isku duubay midna wuu ku xidhan yahy kana wuu sii hilaaban yahi saasuu ficilkaasuu dadkii ku tusiyeyo dee kol haddii dhammaantiina aydaan laba goo wada helayn dee go-inaan keliya sidaa qaydiya qoortalkaa u sameeyo qoorta kusoo xidha oo ka faa'iidaysta marka rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam sidaasuu ummadda ula jaan qaaday oo u naxariis badnaa qofka muftiga ahina waa inuu aqoon diinta iyo ammaanada ka sakow haddana waa inuu waaqica u leeyahay ilmaam ama waaqica uu wax ka og yahay bulshadu u fatwoonayo waaqic ay ku noosha haddaanu waxba ka ogeyn wax badan baa laga yaabaa inuu kharibi karo oo wax iyaga agtooda khiyaali ka ah oo ku adag inuu fatwoodo ayaa laga yaabaa baabu rajul yacqidu thawba calaa qafaahu uma yusalli waa nin guntaya go-iisii qadaadkuu ku guntayaa kadibna wuu tukanayaa can sahli bni sacdin qaala wuxuu uhi laqad ra'aytu waan arkay alrijaala raggii waktigii nebiga joogay caaqidii usuurihim iyaga oo guntiyadooda ku guntay fii acnaaqihim qoorahooda guntigaa xagga hoose ka guntan lahaayeen bay fureen qoorta sare ayay kusoo xidheen min diiqi lusur guntiyadaa yaraa waa isaar usurun macnaha waxa dharka la xidho ayaaba iska koobnaa iska yaraa dadkay ku yaraayeen hadday ku badan yihiin dee labay ka dhigan lahay mid sare iyo mid hoose amaba markaas waxaa la odhanayaa min diiqi lusur guntiyadaa iska yaryaraayoo sidaa daraaddeed bay laba ugu qeybsami waayeen haddii uu dee guntigu yar yahay oo dee xagga sare ugumuu soo xidhmeene iminka waxa weeyaan wax ay ka dhigtaan laba qaybood baan u gaadhayn khalfa rasuuli llaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga gadaashiisa ama xaggiisa dambe fi salaati salaada marka ay ku jiraan waxaan arki jiray ragga intooda badani weliba ahlu sufaha qoladii la odhan jiray fuqarada ahaa ee kitaabki iyo seefta u sitay baa u badnaa noocan daac mushtari iyo deeratoona may lahayne cilmigana way dhagaysan jireen sida abi hureyre iyo ladkiisii jihaadkana way u bixi jireen warkoodu intaasu kusoo urursanaa wixii alla siiyana calooshay u cuni jireen markay caloosha u waayaanna way iska sugi jireen ciidday beerka kudha ku dhajin jireen ka amhaali sibyaani ciyaalka oo kale ciyaalka waynu naqaanaayo dee markay miyiga iyo joogaane magaaladan dharka badan aanay joogin go-a keliyaay haystaan qoortun baa loogu soo xidhi jira guntiyadaasi laftigoodu dee kolka kor loo qaado ee xagga sare lagu soo xidho dayiq buu noqonayaa fa qaala qaa'ilu nin hadlay baa wuxuu yidhi yaa macshara annisaa dumarka ururkoodiiow dumarka xagga dambe ku tukanayow laa tarfacna ru'uusakunna madaxiinna kor ha u qaadina xataa yarfaca arijaal jeeroo ay raggu sujuudda ka soo toosaan macnaheedu waxa weeye mar haddii dee qaydkii yaraa ee gaabnaa bawdyaha soo gaadhi karo cawradii baa bidhaami karta marka haddii raggiioo sii wada foraro oo gunti gaaban dumarku xagga dambe ay ka hore u toosaan cawradii xagga dambea laga yaaba inay arkaan ama bawdyaha iyo meelaha ah sidaasaa markaa ogeysiiska lagu siin jirayoo la odhan jiray sujuudda goortaa kasoo doo kasoo toosaysaan ha ka dambaysata ragga taasoo markaa wax sataarada iyo gidaarah oo u kala dhexaynayayna aanu jirin qarnigii fadliga badnaa ee fitnada looga aaminkahaa baabu rajul yusallii fii thawbin waaxid bacduhu calaa gayri waa qof ku tukanaya maro keliya oo qof la huwan yahay waa maro qofkiibaa ku tukanaya oo dee hilaaban qof ka hooseeyaana bar buu huwan yahay marka taa qudhigeedu dhib ma laha wax dhibi kuma jirta maadaamuu nebigu sameeyey calayhi الsalaatu wasalaam can caaishaةa radia allahu canha ana الnabiya salى اllahu عalayhi wasalama صallaa fii thawbin waaxid maro keliyau nebigu ku tukadayoo bacduhu calaya weliba barhkii anigay saaran yihin waa maro ballaadhan un dabcan oo nebigii oo taagan iyo caasho huruda ayuu u qaybsamay markaa isaguna dee cawradiisu ku asturaya iyaduna dhaxantay ka huwanaysa marka taa qudheedu wax dhibay leedahay ma jirto weliba xataa ruuxaa dumarkii haddaanay daahir ahayn ee ay caado leedahayna dhib kuma jiro sidaynu axaadiidta dambe ku arki doonno weysadii iyo salaaddii midna waxba ka yeeli mayso musalliga ama ka tukanaya baabu fi rajuli yusallii fii qamiis fii qamiisin waaxid ilaa waxaynu ku jirnaa baababkii ka warramayey dharka kabaha gogosha maxaa lagu tukan karaa waa arrin qofku aytay inuu ka caafimaado qofkii ma ku tukan karaa ama wuu ku tukan karaa qamiis keliya qamiiskana kan dheerna waa la yidhaha ka gaabanna waa la yidhaahdaa oo shaadhka laftiisa casrigan aynu joogno qamiis baa loo yaqaanaa sidaa daraaddeed kii dheeraabaa iminka loo jeedaa can salamata bni lakwac qaala qultu yaa rasuula allah inii rajulun asiid waxaan ku yihi nebi allow waxaan ahay nin ugaadhsada dee ninkuna hadduu ugaadhsanayo shando dhar ma qaadan karo shay quruu gashan yahay afa usallii ma ku tukan karaa fi lqamiisi alwaaxid qamiis keliya oon surwaal iyo garan iyo nigis iyo waxba lahayn qaala wuxuu uhi nacam ku tukan oo ku tukan karaysa wasrurhu baldhammada u xidh oo baldhammee walow bishawkatin qodaxda aada baldhammo uga dhigtid haddee qamiiskii intan hore u dilaacsan ilaa xudunta si madaxii dee uu qofku uga saari karo marka haddii aanu badhammadaa u xidhin markuu rukuuco cawradiisii baa la arkayaa ilaa wax ka hooseeyaa ma jiree sidaa daraaddeed si aanu cawradii u muuqanin ilaa cunaha waa inuu qodaxiyo wax ama badhamma u sameeya taladaasuu siiyey rasuulku sala allahu calayhi wasalam taa macnaheeduna waxa weeye shayga u muhiimsan ee la asturayaa waa cawradii ragga oo jilibkii iyo xudhun xudunta inta ka dhaxaysa ayaa ragga cawro ahayd oo la qarinayo markaa dee qofkii waa inuu qariyaa ilaa xudhun xudunta wixii ka hooseeyaa si aanu u muuqanin marka uu foorarsaday halkaa laga arkayo baabun idaa kaana thawbu dayiqan yataziru bihi marka ay maradu cidhiidhi tahay ee aanu qoorta kusoo xidhi karayn ma guntan karaa ha u guntanaya oo mithal inuu kor u qaado oo qoorta kusoo xidho ma kari karayo saa daraaddeed hoosunbuu dhigaya qaarkiisana ha iska qaawanaado waa taas waa duruuf weey can jaabir bni cabdillaahi qaala wuxu uhi sirtu maca anabiyi sala allahu calayhi wasalam fii qaswa nebigaan dagaal u raacay sirtu maca anabiyi baan la socday fii ghaswatin dagaal baanu ula socdaan u raacay fa qaama yusallii rasuulku sala allahu calayhi wasalam wuu istaagay isaga oo tukanaya wa kaana calay wa kaanat calaya burdatu dushaydana waxa saarnaa macawis cawistan kala baxsane dee sida go-a u ballaadhan dahabtu fa dahabtu weeye waxa aan isku dayey ukhaalifu bayna darafayhaa inaan isweydaariyo labadeeda dacal ama labadeeda faraq si aan maaragtay qoorta ugu soo xidho way gaabatay markaa uma tawaaqaftu calayhaa falam tabluq lii iimay gaadhin xaggii sare oo dee haddii xaggii sare oo aada kor ugu jiido bawdii baa soo qaawanaanaya wa kaanat lahaa waxaanay lahayd macawistaasi dabaadibu faraqyo faraqyo xagga hoose ka laalaada ayaa jira marka xaggii sare wuu ka xidhi kari laaya fa nakastuhaa markaasaan dabarogay oo xaggii hoose faraqyada lahaa ayaan xagga sare mariyay si faraqyadaa dhaadheer aan uga faa'iideeyo uma khaalaftu bayna darafayhaa labadeedii daraf baan isweydaariyey labadii darafe faraqyadii dhaadheera anigan kor soo mariyey qaydiye qoortol buu doonayaayo qoorta inuu kusoo xidhou rabaa weli way sii gaabantay uma tawaaqastu calayhaa markaasaan tuur isugu yeelay tuur tawaaqusku waa isgaabinta waxaan ka dhigay mithla alaxdab qofka tuurta la siisaa saa isusoo yaro gaabiyey laa tasqudu lianlaa tasquda si aanay udhicin dee oo faraqii dheera markuu qoorta kusoo xidhay hadduu aada isu qoto miyuu geedada taago intii hore ila kacaysa marka tuur baan isu soo yeelay uu yihi o halkaana waan ku xidha waanaan isyargaabiyey marka erayo dhowroo luqo abaa daris ku jira u fiirso nakasa wuu rogowey nakasa calaa caqibeyhi dib uu noqday idii oo kale marka tawaaquskuna waa isgaabinta si aanay udhicin uma jiitu markaasaa nebigii u yimi isagii oo da isyar gaabinayo bahashiina xagga sare ugu xidhanta xataa qumtu can yasaari rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nebiga dhinaciisa bidix baan isku dayay inaan ku xidho sidii ibnu cabaas habeenkii markuu tukanayo oo kale uu sidii ku xidho fa akhada biyadii gacantaydu i qabtayoo fa adaaranii wuu isoo wareejiyey xataa aqaamanii can yamiinihi jeeruu midigtiisay joojiyey xaggaasuu iga soo qabtay markaasuu aayar isoo wareejiyo midigtuu keenay fa jaa'a bnu sakrin ninka ibnu sakri la ydhaah baa yimi oo isna raba inuu ku xidho nebiga xataa qaama can yasaarihi isaguna ilaa uu iska taagay dhinacii bidixree bannaanaa fa akhadanaa markaasuu nebigu na qabtay bi fa akhadanaa wuxuu nagu qabtay biyadayhi labadiisa gacmood jamiican iyaga oo dhan xataa aqaamanaa khalfahu jeeruu xaggiisa dambe na joojiyey kana midigtuu ku riixay kana bidixduu ku riixay dib buu yihi isula baxa markaa xaggaa dambe ayuu u waday kolkii hore kan gacantan uu ku waday laakiin markay imika laba noqdeen waa la isla fahmayaa waxa weeye dib u socda oo jamac noqda xataa aqaamanaa khalfa qaala wuxu uhi wajacala rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi wasalam nebigu waxa uu bilaabay yarmuqunii inuu isoo eego xagga hoostuu iga soo eegaya jaabir oo dee tuur leh wa ana laa ashcuru aniga qudhigayguna ma dareemayn inuu hoosta iga eegayo uma fatintu markii dambaan bihi uma fatintu bihi waan ku baraarugayoo inuu halkaa ilqoodha iga eegayaan garta waan macnaha isaguna wuxuu doonayaa inuu eegiddiisaa la fahmuu soo eego nebiga si ishaaro uu siiyo fa ashaara ilaya wuxuu ii ishaaray ii tilmaamay ilaa hadal ma jiro waa gacante an atazira bihaa inaan guntado intaasuu ficil ku fahamsiiyey saasuu dee odhanayaa furo gunto shanfaroodle si unbu isu afkartaae bahasha fur weeye oo gunto saasuu odhanayaa iminka tasalsulka ama wasfigaasi tilmaantaasi halkan inooguma sheegne waa waxaynu odhan karno waa la isku fahmi karaa un falamaa faraqa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama qaala markuu nebigu salaadii ka baxay buu yidhi yaa jaabiru jaabirow qaala qultu labayka yaa rasuula allah hoy ku idhi oo hoy ku idhi qaala wuxuu yidhi idaa kaana waasican waar maradu marka ay ballaadhantay fa khaalif bayna darafayhi labadiisa dacal isweydaariyo qoorta ku soo xidh wa idaa kaana dayiqan maradu marka ay cidhiidhi tahayna fashdudhu fashdudhu calaa xiqwig waxaad ku geejisaa guntigaaga fashdudhu ku adkee calaa xiqwi ka dhexdaada dhexda waa guntigaa la halkaa guntiga ku giiji dushiile waxba kuu gaari mayso sidaasuu markaa xadiidkani uga jawaabay su-aashii baabka ahayd qofku mara keliya ahoo cidhiidhiya ma guntan karaa iyadoo qaarkiisana aanay waxba saarayn haa wey xadiidkii hore soo diidayna macnihiisu waxa uu ahaa waa marka dee kana isagaaba nebigu ka jawaabayoo baabku uu ku bilaabmay halkaa hore qofku maro keliya yuu ku tukanin laysa calaa mankibayhi minhu shay-un waa markay u gaadhayso haddaanay u gaadhayn iska gunto jawaabtiina saasay ku caddaatay su-aashii baabka maxalu shahiidkuna waa halkaa u dambaysa xadiidkana waxaynu ka fahmaynaa ishaaraadka ama tilmaamaha salaada dhexdeeda in la ogol yahay idaa kaana limaslaxati salaa danta salaada marka uu yahay marka ay salaada faa'iido ku tacalluqda ugu jirto qowl ishaarooyin kalaamkii un baa la diideeye ficilla waa la samayn karaa nebigu kanuu dhaqaajiyey mar labaad buu labadoodiiba dhaqaajiyey mar saddexaad buu eegayaa ishaaro afraad buu siiyey waxaan o dham waa kala hagid markaa dadkii kula tukanayey waad samayn kartaa inaad kana hore u dhaqaajiso kana dib u dhaqaajiso o aad kala wado ama kan soo jiido jamaca dad unbaa kaa durka un oo xaggaa u kaca markaa inaad soo yaro jiido ka hore u baxay la sinto oo dhib ma leh ama aada moobaylkii soo dhacay ee shuuqayay agtaada inaad iska yar baktiin karto dadka qaar baa uqaba inay salaadu ka jabaysa ama ka buraysa haddii uu moobaylka baktiyo ummaddii o dhanna waswaasinaya marka inuu qofku deg deg uqabto oo maaragtay uu iska baktiyo un xidho un taasina waa mid laga faa'iidaysanayo iyo rasuulka oo la jaan qaadaya sala allahu calayhi wasalam asxaabtiisa si uu wax u fahamsiiyo iyo dadaalka asxaabtu ay u lahaayeen diinta ilaahay iyaga oo marba sidii ay ilaahay ugu cibaadaysan karaan ee ku dadaalayay can ibni cumara qaala wuxuu uhi qaala rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam aw qaala cumaru radia allahu canhu ama nebigaa yidhi ama cumar idaa kaana liaxadikum thawbaani midkiin marka ay u sugnaadeen laba maro waynu dhinaca kale aynu marka faacilkii waa laba maro ismigii baan leeyahay marka macno ahaan waad iska odhan kartaa idaa kaana liaxadikum thawbaani midkiin markuu laba maro leeyihi ila waa xaasilkii une falyusalli fiihimaa labadaa maraha ku tukado fain lam yakun ilaa thawbun waaxid haddaanu qofku maro keliya mooye wax kala haysan falyatazir bihi ha guntado walaa yashtamil yuu isku duuduubin ishtimaal alyahuud yahuuddu si ay marada isugu duubaan oo kale marka waxaa kala jira ishtimaalu lyahuud iyo ishtimaalu samaa duuduubka yahuudda iyo duuduubka dhagahala labada waa la diiday marka baabkaa soo socdee baabu maa jaa-a fi sadli fi salaa maradii oo la sii daayo marka salaada dhexdeeda ishtimaalulyahuud kaasuu noqonaya oo qofkii go-i weynaabuu xagga sare iska saaraya ama madaxa ha saaro ama degtaba ha saaro dabeetana saasunbuu u laalaadinaya jeeni qaaran maayo qoortana ku xidhi maayo hilaabanna maayo laakiin maradii unbaa saa u laalaada un wuu dhex taagan yahay un dee qofkaasi cawrana ma asturin cibaadadiina kama gudan karayo sidaas markaa liidata yahuudda ayuu u nisbeeyey nebigu calayhi salaatu wasalaam idan markaa kanna gunto kan kalena dee si fiican u hilaabo gacmahana la soo baxa can buraydata bni lxusayf qaala nahaa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu diiday an yusallaa mise an yusaliya buuri an yusallaa in lagu tukado marka xagga dambe la ega yusaliya baa fiicane kaygu yusaliya buu qoraya an yusaliya qofku inuu ku tukado fii lixaafin go laa yatawashaxu fiihi qaarka sare aanu ku soo xidhayn wal aakharu habxidhashada kale ee la diidayna waxa weeye an tusaliya inaad ku tukato fii saraawiila surwaalo walaysa calayka ridaa saraawiilo waa sidaasumuu mufrad ku noqdaa fii saraawiila surwaal walaysa calayka ridaa adigoon go-aad hilaabata haysan taana wuu diiday nebigu calayhi salaatu wasalaam labadaas siyoodba waa go- keliya oo aada hilaabanayso oo aanad qorta ku xidhayn waa ijtimaalu samaa dee markaad hilaabato gacmihiibaa hoosta kugu jiro oo dhaqdhaqaaqii ama maradiibaa dhacaysa ama cawradiibaa banaanaanaysa waa la diiday surwaalkanina qaybtii hoosumaad ku xidhan tahayoo qaybtii kore way qaawantay dabcan dee waxa markaas xalkuu noqonayaa hadduu ridaagii haysta inuu hilaabto haddaanu haysaninna xadiidka horaa ka soo jawaabay ee marada keliya fasaxayay maro keliya dee dhammaantiin miyaa laba wa maro wada helaysaanba ahayd mid qura isticmaala midkiina hadduu xagga sare kuu gaadhaya gaadhsii haddaanu kuu gaadhayninna xagga hoose haddii markaa qofku uu sidaas oo kale xagga sare ugu gaadhayo laftigeeda inuu dee ama laba go- u helayo inuu mid sare iyo mid hoose isticmaalaa waa sunne jaabir ibnu cabdillaahi asxaabda ayaar ahayd oo aalu beytka iyo qaar kaleba lahaa xadiidkii dheeraa ee muslim ku sugnaaye xajka sidii uu ku bilaabayay waxaan u nimi uhi jaabiro aanu ka doonayna xadiidkaa inuu noo sheego kolkaasuu soo qaatay go-ii kartabaanka usoo saaraayo go-aasunbuu qoorta ku xidhoo keliya dharkiisii kalena wuu yaallaa marka taas waxaan idiin tusinayaa buuhi ka axmaqa ah ee aan waxba garanaynay si uu fahmo inuu go- keliya in lagu tukan karaa inay bannaanta iyadoo dhar kaleba la helayo laakiin in labada maro la israaciyo labis wanaagsan la xidhaa waa sunnaha fiicani iyo zayiga dhammaystiran waxna waa waa shay jaa-isa waxna waxa weye waxa fadliga badan waxa fadliga badan waxa weye khuduu ziinatakum cinda kulli masjid sidaa ilaahay bau yihi ilmo bani aadamow dharkiina qaata marka masjidka oo adigoo qurux badan oo xaragoonayo oo udgoon oo macnaha wixii sharcigu kuu baneeyey o dhan marka haddaba halkan wal aakharu baa ku jirta dee aakhir haddaad aragtana awal buu leeyahay wayna alawal awalkiisii mee waa lafdi yar rakiiga markaa kolkan duruqdii xadiidka yaro baadhbaadhay waxaa soo baxday riwaayooyinka qaarkood oo odhanaya nahaa rasuulullahi can jalsatayni wa can libsatayni laba fadhina wuu diiday laba dhar xidhashona wuu diiday marka labadii dhar xidhasho uu diiday baa wuxuu ahaa alawal an yusalliya fii lixaafin walaa yatawashaxu fiihi walaa yatawashaxu bihi waa qofkii oo maro weynuun hilaabto oo aan qoorta waxba ku xidhin wal aakharu labis xidhashada kale salaada dhexdeeda la diidayna an tusalliya fii saraawiila walaysa calayka ridaa marka aakhirka awalkiisii duruqda kale xadiidka markaad u noqoto eed baadhbaadho ayaad meelaha qaarkood ka soo helaysaa taasaa fasiraysa laakiin aakhirkii oo iminka soo mutuxan oon awalkiisii jirin wiise soo taagayaa meelaha qaarkoodna aakhirkaasay jarayeenba nahaa rasuulullaahi wuxuu diiday an yusalliya fii lixaafin walaa yatawashaxu bihi wa an tusalliya fii saraawiil si toosay isugu cadfan yihin markaa labadaas boo wada diiday markaana aakhirkay kuwaasina jarayaan oo saasuu ku ansixi karaya macnuhu marka tawashuxani wuu ka yaro duwan yahay kii hore ee qoorta lagu soo xidhayo kaa hore si toosuun baa loogu xidhaya laakiin tawashuxa marka sharaxa ka bixinaya waa yar laablaab oo in intoo garabka halkaa hoosta laga soo geliyo oo marka hore go- halkaa laga rido faraqiisii dheeraha halkan lasoo mariyo haddana kan kalena lasoo rido labadooda xaggan hore laga xidho markaa halkii kuwan siijeedka looga xidhaya markay maradu aada u weyntay waxaad kari kartaa inaad garbaha kusoo laabto mar kale ood xaggan ka xidho laabta sadrigi iyo laabta laga xidhayaabay leeyihin kan maradii baa ballaadhan markaa marka hore xaggan aad uxidhay haddana dhabarkaad soo marisay haddana xaggan aad ka xidhay laabta baabur meelaha had iyo jeer yaro rakiiga inaad qalinbeesar ku dul qorato wixii maxduufa ama wixii aynu ku macnayna waxay ku dhib yeelanaysaa raajacaadda hadhow haddii kale adigana hawl badan bay kaaga baahanaysaa tacabkii aynu ku bixina mid kale oo lamid a baabur isbaali fi salaa shulla dhigidda salaada dhexdeeda ama faraqa iyo guntiga iyo xaynka oo la dheereeyo ama mise xaynku dumarkuu gooni ah faraqa iyo guntiga hoose oo la dheereeyo salaada dhexdeeda oo la dhaafiyo qoobabki sharcigu waxa uu ka yidhi can ibni mascuudin qaala samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama yaquul nebiga oo odhanayaan maqlay buuhi man asbala isaarahu qofka guntigiisa dheereeya dheerayntii la diiday fii salaatihi salaada dhexdeeda khuyalaa'a kibir iyo xarago daraaddeed falaysa min allaahi rabbi xaggiisa kuma sugna fii xillin walaa xaraam xilli iyo xaraamtoona kuma sugna xalaal iyo xaaraamtoona marka waa laga yaabaa mutuunta qaarkood inay dhigaysay falaysa dikruhu min allahi fii xillin walaa xaraam mutuuntaa qaarkood ma qorayaan matniga dikruhu ha saasa sii fasiraya kaasina man asbala izaarahu fii salaatihi khuyalaa guntigiisa qofka hoos u dheeraya salaada dhexdeeda iyada kibir ka tahay falaysa dikru ha falaysa min allahi jala dikruhu fii xillin walaa xaraam waxay ku fasireen ilaahay agtiisa kaasi xilli iyo xaraamtoona kuma sugnaa xilligi iyo xaraamtii bay markaa siyaabo kala duwan ugu fasireen xilli jannadii loo xalaalaynayo iyo xaaraan laga xaaraantinimeynayo iyo naartii oo laga xaaraantinimeynayo iyadoo loo xalaalaynayo dembi dhaaf loo xalaaleeyey dembi dhaaf laga xaaraantinimeeyey midna ilaahay agtiisa kuma lahaa macnaheedu waa laga aamusay weyi qofkaa isaga ah falaysa min allahi fii shay ilaahay agtiisa wax kasoo qaad ma leh waa laga aamusay oo dee xadiidku waa ka saddex maalinta qiyaamaha ilaahay lama hadlayo oo ma eegayo oo marka intaasunbaa lagu soo gaabiyo xilli iyo xa qofkaa isagaa lama soo qaadin midna laguma sheegin in wax loo xalaalayay iyo in wax laga xaaraantinimay toona marka labadaba u geli karaa naarta iyo jannada dhankuu doonu ilaahay u kaxaynaya waa qof liito weeyo go-aankii wanaagsanaaye dembi dhaafkiiyo jannadii wuu seegay taasay kusoo ururiyeen markaad cawnulmacbuudka iyo eegto taqriirka au saarayo baabu lmar'ati tusalli bigayri khimaar waa ruuxii dumarka ahaydoo tukata madaxoo qaawan ma ansaxaysaa mise ma ansaxayso can caaishata can inabiyi sala allahu calayhi wasalam annahu qaal waxa uu nebi maxamed yidhi laa yaqbalu llaahu ilaahay ma aqbalayo salaata xaa'idin tii xaa'idka ahayd salaadeedii ilaa bikhimaar iyadoo hagoogato mooyaane marka macnaheedu waa maxay hadday hagoog qaadato taa caadada lihi way tukan kartaa sow maaha waaya hadday dee hagoog la-aan unbaanay salaadu ta xaa'idkaa uga ansaxaynin baa layihi laakiin tii xaa'idkaani hadday hagoog qaadato way ka ansaxaysaa markaa dee ragga qaarkood baa laga yaabaa haddii aanu qofku ama sharaxa eegin ama sheekh u macneeyaa jirin inuu yidhaahdo war gabadhaa xaa'idadii hadday dhar wanaagsan qaadato dhakadana qariso dada way iska tukan kartaa waar matu aan daahir ahayn baad tukanaysa waa bal inaga hubi idan marka xaa'idkan aan xaa'idkii caadiga ahayn waa maaha waay maaha xaa'idun bilficli laakinaha xaa'idatun bilquwa waxaa jira waxa la yidhaahdo bilficli iyo bilquwa ayaa jira qof wixii wada iyo qof kari kara iminka dadku waxay uqaybsanayaan caalim bilcilmi wa caalim bilquwa qof iminka aan waxalla wuxuu yaqaanaa jirin oo nag ah ayaa loola xisaabtamaya sida caalimka oo kale caalim maaha oo aqoontii cilmigii ma leh laakiin wuu baran karaa oo cilmigiiba halkan agtiisa lagu haya markuu ilahay aakhiro xisaabinaya sida caalimkunbuu la hadlaya dee cilmigiiba agtaada yaallo bilaasha amanaad baranin salaadiina waad kharibtay marka maxkamadunbu taagan yahi liannahu caalimun bilquwa wuu kari karaa marka tani maaha xaa'idatun bilficli laakinaha xaa'idatun bilquwa imika xayd tule maaha ta laga hadlaya laakiin waa mid xaydi karta oo gaadho xadday ku xayli lahayd si kale haddii loo dhigo gabadh qaan gaadho baaliqa wey baaliqa gabadh qaan gaadhay oo xaddii ay ku xaydi lahayd gaadhay oo gabadh weynoo gashaantiya inay dhakada inoo qaawisay salaad tukato ilaahay kagama aqbalayo xadiidku waa saas wey si kale haddii loo dhigo meelo cawro ah dumarka ayaan raggii cawro ahayn madaxii qoortii gacmihii dee ninkii intii sare waa banayn karaya xadiidka oraad xadiidta oraad kusoo aragta laakiin iyadii waxa lagu dhaki dhakadii ma banayn karto jidhka kalena waa la mid wejigiiyo markaa gacmaa intaa laga reebo inta kale oo dhan way qarinaysaa haddii ay meel banaysana salaadeedi way buraysaa sidaasaa markaa xadiidkaasi wuxuu xusay u caddaynayaa baabkani inay ragga iyo dumarku kala cawro yihin oy kala cawro badan yihin oo dumarka cawradooda ay ka badantahy ta ragga madaxii unbaa iminka xadiidka nebigu uu ku sheegay haddii gacmihii iyo cagii banaayiin waa la mid oo dumar badan baa marka iminka tukanaya hooyooyinka waaweyn iyo ha u badnaadeen iyo dadkaan xijaabka aqoon u lahayn een faham ka haysanin markay weysiisanaysana cagaheedaasay shaarica iskaga banaynaysaa iska faydanaysaa ilaa jilidka iyo gacmaha iyo qoorta marka ay salaaddii tukanayso ama kacba dawaafaysana way iska faydanaysaaba sidii ay miyigii lugeynayso markaa dee waa in loo sheegaayo oo dadku baraarujiyaao jahliga laga saaraa baabu maa jaa fi sadli fi salaa waa waxaa ku soo arooray sadliga salaada dhexdeeda sadligu marada oo la sii daayo qofku markuu salaada ku jiro sidaynu horeba usoo fasirnay waa sadlulyahuud oo had iyo jeer markuu qofku salaada ku jiro wixii qaawanaan keenaya ama qaawanaantiina waa loo diiday wixii qofka mashquul ku keenaya salaadiisa ee khushuucdii ka xumaynaya ee intibaahiisa ama soo jeedkiisa ka xumaynayana waa la diiday qofku waanu wixiisu u wada xidhxidhan yihin wada gaashaaman yahay xubnahan sida fiican looga sujuudayo looga rukuucayo in hore usoo marayna kayfiyaadkooda waa inuu qofku si fiican uga bogan karaa dee rukuucdii iyo sujuuddii kama bogan karo qofku iyo ictidaalkii iyo arkaantii marka uu maro celcelinaya xagga sare ama xagga hoose ama gunti wadwada ama wax kala xejinaya can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalam nahaa wuxuu diiday can isadli fi salaa maradan salaada hoos loo sii daynayo oo horeyn usoo fasirnay ma hilaabanayo qoorta kuma xidhayo waa maro la isku daday oo saa u ballaadhan oo sii daysan wa an yugadiya arajulu ninku inuu daboolo faahu afkiisa inuu daboolo markuu salaada ku jiro taana waa diiday tanina sidan qofkan maskaraatiga ah ama aan idhaahna ee afduub af afka soo duubtay oo kale oo carabtuna dhulkooda dee sidaa la ogsoon yahay saxaraa baa ka dhici jiray bahal dabaylahoo ayaa ka dhaca oo dadka indatiraysa marka had iyo jeer shamaakhdooda iyo cumaamadoodaasa intay ku xidhaan ilaa afka sida dawaariqa nimanka la idhahdoo kale oo iyaguna dee meesha ciiddaa ku nool ilaa sanka iyo ilaa way xidhaan oo indhuhun bay baneeyaan marka qofkii oo sidiisii iska wata cumaamadii uu saxaraaga iskaga dhigay inuu salaadana la gala maya waa inuu qofku wejigii afkii baneeya qof afduubani inuu ilaahay ishortaaga maahay waa inuu wejigiisa soo baneeya ilaahay buu subxaanahu watacaala wax ka doonayaa wa an yugadiya arajulu faahu qofku inuu afkiisa daboolana waa la diiday oo sidii qofkii niqaabka gashanay oo kale afkii uu daboolo markuu salaada ku jiro waa kayfiyaadka aan hagaagsanayn oo dhinac kale kolka laga eego dee waxa laga yaaba in sankiiba uu daboolmo ama wejigii وعn أbي هuرaيرaةa أن النبy نahاa عن الsdl في الصلاة عن iبن جurayجi qاala أkثar ma raأytu caطاءa inta ugu badaneen caطاء ninkii la odhan jiray aan imaamkaa arki jiray waxa ay ahayd yusalي saadila isagoo go-a sii daayey buu tukan jiray waa صaحيiح مaqطوع marka dee waa waa ficil ninkaa imaamkaasi uu leeyahay un aan la raacaynin asxaabina aan ahayn ficilka asxaabta laftoodaan dee ahayn mid la xujaysanayo cid kalena daaba marka dabeecaddiisu waxay ayd buu leeyahay imaamka caطaa bn abi rabax inuu sii daayo go-iisa iyadoo dee waxyaabo kale uga hooseeyaan haddana taxadiidkuma laga raacaya baabu salaati fi shucuri الnisa wuxuu u baab yahay salaad lagu tukado shucur الnisa jamcu shacar maahe waa jamcu shicaar shicaarku waa shicaar iyo dithaar buu dharkuu qeybsan yihi qeybtan hoose ee jidhka xigtaana waa shicaar dithaarkuna waa qeybtan xagga sare laga xidho marka dharkaa dumarku ay ku seexdaan oo kale iyo go-yaasha iyo waxyaabaha ma lagu tukan karaa jawaabtii caaishaa bixinaysa can caaishata qaalat waxay tihi kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed waxa u ahaa laa yusallii fii shucuurina walaa fii luxufina dharkaa shicaarka ee hoose iyo lixaafka go-a hurdada iyo dharka hurdada ee jidhka xiga ee dumarka kuma tukan jirin waanaynu soo arkaynay dee xadiidkii hore sheegayey inuu isna barh ku tukanayana ay barh wanayn inuu shicaar ahaa iyo inuu disaar ahaana may kala sheegin waa marka looga shakisan yahay baynu kutubta hore markaynu soo akriya nihi wax nijaasiya waxaa laakiin kolka aan wax nijaasa lagu ogo inuu daahir yahay dhib ma leh waayo shayga markaa aan nijaas lahayn cibaadadii haddii lagu guto ama salaadii wuu iska ansaxaya waxaa la iska ilaalinaya waa nijaas xataa dharkii dumarka u goonid ahaa hadduu qofku xidhashadiisu ka mamnuuc bahay ragguna dhar gaaray lahayn dumarkuna gaar marka hadduu googaladeeda iyo diriceedii iskaga tukado salaadii waa ansaxaysaa mar haddaanay nijaas lahayn anshixumada kale iyonu dee dadka la dhexmarun baa la diidayaa laakiin hadduu guriga dhexdiisii wax kaleba waayo intaa ku taago inta inta kale loo maydhayo iska ansaxaysa waaye salaadii haddii lagu tukado xataa mara uu qofkii soo dhacay way iskaga ansaxaysaa dembiilunbuu noqonayaa qofkii cibaadadiina ajrigeedii baa yaraanaya marka waa inuu muhiim waxa ah in aada usuusha ku socoto si aad fiqa almucaamalaad iyo fiqa alcibaadaadba qofka wax badan waxa u dhib yarayn karaa inuu garto usuusha marka waxa aya waxaa salaaddii ma ku ansaxaysa mise kuma ansaxayso waa inuu xafidsan yahy mubdilaat salaa cinda alculamaa wa fi laxaadiid salaada wixii burinaya waa inuu hayaa markaa qof wixii burinaya walow ha ahaada kii la isku khilaafsanaayo hadduu hayo iyo kii mutafaq ahaa markiiba ama haa buu leeyahy ama maya wax badanoo imika halkan ku sheeganoo la diiday baan salaaddii burinayn laakiin in lagu tukado ama la isticmaalo laga wanaagsan yahay marka waa inaad garan kartaa maxaa mustaxab oo fiican maxaase mubdil ah oo jebinaya arrintaasaa markaa waxay noqonaysaa arkaantii iyo axkaamtii salaadda inaad garan karta arkaantii shuruudii iyo mubdilaadkii intaasaa usii muhiimsan arkaanta shuruudda iyo mubdilaadka shay walba saddexdaasa asaasiya wixii shardiga loo xidhayo iyo wixii rukniya iyo jiritaankaa wixii burinaya baaburajuli baabu rajuli yusalli qcaaqisan shacrahu waa ninkii oo tukada isaga oo dib u xidhay timihiisa timihiisiibuu dib u xidhay timo dheer buu lahaa sidii dumarku u xidhay dib taasaa la diiday waa nooc foolxumaa ragga iyo markuu weliba salaaddii ku jiro caaqisan shacrahu timihiisiibuu xagga dambe ka xidhay can abi saciid almaqburiy annahu ra'aa abaa raafic abaa raafic buu arkay asxaabiga la ydhaah ninkaas mawla nabiyi sala allahu calayhi wasalam ninkii uu nebigu xoreeyey shaqaalihiisa ahaa marra wuu soo maray ninkan abuu raafic la ydhaahdaa bixasan ibni caliyin calayhim asalaam xasan iyo cali ba calayhim asalaam buu leeyay marka xasan ibnu cali buu soo maray inankuu nebigu awowga u ahaa wa huwa yusallii qaa'iman inankaa rasuulka awowga u yahay xasan wuu tukanayaa waan u taagan yahay waqad garaza dafrahu fii qafaahu karaza markeeda hore wuu turqay bay ahayd iyo wuu taagay iminkana kama foga dafrigu waxa weeyaan waa timaha la tidhcay ee dib loo riixay qafaaguna waa qadaadka intaa marka la isu geeyo kharaza waxa uu taagay dafrahu tidiciisii timaha ama timihii duubay fii qafaahu xaggaa dambu ku laabay timi intuu dib u celiyo xaggaa dambe ka duubay ayuu halkaa iskaga xidhay halkaa iskaga kiijiyo iskaga xidhay faxallahaa abuu raafic abuu raafic baa inankii oo tukanaya u yimi oo ka furfuray qadaadkii faltafata xasanun ilayhi muqdaban xasanna wuu eegay isagoo cadhaysan dhawaanu tukanaya ma canaanan kara iyona daaba odhan kare ninkana wuu garanaya inuu shaqaali rasuulka iyo sala allahu calayhi wasalam iyo asxaabi masaladii garanaya ama uga aqoon badan faltafata xasanun ilayhi xasan baa isagii eegay isaga oo muqdaban la cadho geliyay oo dee u cadhooday fa qaala abuu raafic ba wuxuu uhi aqbil calaa salaatika walaa taqdab aqbil calaa salaati salaadaada u jeed oo iska sii wado aniga hay soo eegine walaa taqdab hana cadhoonin daliilkana waan kuu dhiibaya daliilkii awowgiibuu keenay iyo ummaddaba fa innii samictu rasuula اllahi salى اllahu عalayhi wasalam nebi maxamed baan maqlay yaquulu isagoo leh dalika kiflu shayطaan dalika ficilka noocaasi ama halkaasoo sidaa wax loo xidhxidhaa kiflu shayطaan shayطaanka nasiibkiisii weyn ama waxa weeyaan xaruntiisii iyo aqal loo sameeyey yacni macqad maqcada shayطaan kifligaasi kifligu markiisa hore nasiib bu ahaa waa nasiibkii shaydaanka marka waa in lagu fasiraa oo la yidhaahdaa maqcada shaydaan shaydaanku meel uu fadhiisto kursi shaydaan iyo aqal shaydaan wey yacni wuxuu u jeedaa maqraza dafrihi timaha halkuu ku laabay ee uu ku xidhay waa meel shaydaan fadhiisan karoo maqcadu noqon karo majlis shaydaan buu nink qofkaas halkaa timaha ka xidho salaada dhexdeeda sameeyey oo dee markuu qofku seexdo waa kii nebigu odhanaya calayhi salaatu wasalaam xadiidku sheegay inuu saddex meelood halkaa qadaadka ka xidhayo calayka laylun tawiil habeen kaama tegin buu leyay habeen kaama tegin iska hurud markaa qofku si macnawi u furfuri karaayo markuu toosuu dikrigii akriyu weysaystuu sukado saddexdii guntinoodba way furmayaa marka waa laynagu saliday kaa uu dhib badan yahay salaadeenna cunadeenna hurdadeenna dhaqdhaqaaqeenna midna kama hadhayn ee mar walba wa inagu laranya waa inagu lifaaqan yahay war sidaasaan kuu sheegay marka xadiidkani wuxuu caddeeyey qofku hadduu time dheer yahayda dariiqada noocaasa inaanu timihiisii u basrin karaynin si kale oo u hagaajiyo u basriyada waxaa kale oo jira waynu ka fahmaynaa xadiidka qofkii oo tukanaya waa uu la hadli karaa mid aan dee salaadii ku jirin wuu la hadli karaa siduu rasuulkuba sala allahu calayhi wasalam ninkii tukanayay uu ulahaa ma subaxiibaa afar noqday isagoo ku diidan salaada oo waktigaa wado isagu laakiin qofkan kale salaada ku jira dee lama hadlayo qof salaada ku jira hadduu indhala yahay iyo oo uu qibladii ka baydhsan yahay iyo haddii dharku ka xun yahay iyo waxoo dhan waa loo sixi karaa oo waad odhan kartaa maradii way kaa dhacday caynkanaad tahay sidan iska sax hebelow waad ujeedi adna waad u sixi kartaa isagana waad usheegi karaysa waxaa jira wax la yidhaahdo xaggan libsada iyo dhar xidhashada iyo timaha iyo acraaf baa kala jirta oo dadku had iyo jeer curfi bay leeyihiin ummadaha qaarkood baa laga yaabaa timaha ay sii daayaan inay dee xaraga u lahayd oo jumma iyo libma iyo waa tii waktigii nebiga iyo carabtaba dee jirtay ummadaha qaarkoodna waxa laga yaabaa in dee qofkii laguba ceebsado oo suuqa lagu shiidaba hadduu imika dharkaa intuu dee sii daayo timaha ah timihii dumarka oo kale ama xaggaa ka xidho dee in la shiidaa laga yaabaa idan markaa sidii thawbu shuhra loo diiday zayiga dumarka lagu yaqaano in ragga lagu aqoon beledka ah inaad isticmaasho maaha ilan thawbu shuhraba waa maro caadi oo bulshada halkaasi aanay xidhaninun oo yulfitu landaar isha qofka isha dadka kusoo jeedinaya can cabdillaahi bni cabaasin annahu ra'aa wuxuu arkay cabdallaahi ibna alxaarif yusalli ninkaasoo tukanayuu arkay wa ra'suhu macquusun min waraa'ih madaxiisuna xaggaa dambuu timihiisu ka xidhan yahay faqaama waraa'ahu cabdillaahi xaggiisa dambuu istaagayo fa jacala wuxuu bilaabay yaxulluhu inuu furfuro ninkii timaa xagga dambe ka xidhay buu ka furfuray wa aqara lahu laakharu ninkii kale laga furfurayna wuu daayey wuxuu arkaya ibnu cabbaas inaanu shar la socon falama insarafa markii uu ninkii salaadii ka baxay aqbala ila bni cabbaas ibnu cabbaas buu eegay fa qaala wuxuu uhi maa laka wara'sii adigi iyo madaxaygii maxaa idin kala galay maa laka wara'si war maxaa adiga iyo madaxii isku qaaday qaala wuxu uhi innii samictu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam nebigaan maqlay yaquulu isagoo leh innamaa mathalu haadaa kan tilmaantiisu mar waxa ay ka dhigan tahay mathalu ladii qofkii oo kale yusallii tukanaya wa huwa maktuufun iyada oo la garbaduubay qofka tukanaya iyaduu garbaduuban yahay siduu u rukuuci siduu u sujuudi marka timaha iyo cimaamadiiya waxay ahayd in la iska sii daayo ha sujuudaan iyaga laftigoodii an nakufa shacar allah nakufa shacaran walaa hawban markaanu salaada ku jirnay inaanaan timaha iyo marada iyo celcelinin xidhxidhin ayuu nebiguna faray marka garbaduubka qofka unbay dariiqada noocani u eg tahaye iska daaya isagoo leh taana waxaynu ka faa'iidaysanaynaa shayga la yidhaahdo munkarka ama sharcigu diiday qofku hadduu ficil ku fulin karo waa inuu ku fuliyaa oo iminka sidan aynu arkayno labadan asxaabe aburaafic iyo ibnu cabaasba qof tukanaya wax ay ku garan waayeen oo nebiguu diiday calayhi salaatu wasalaam salaadiiba xataa ayuu ka burinin laakiin zayi iyo hab la diiday oon hagaagsanayn gacantooday ku fuliyeen markaa kolkaad qofkan kalsooni ka qabto markuu qofku kalsooni qabo ficilkiisani inuu hirgelayo fitne iyo dhibaatana aanay ka imanayn wuu ku fulin karaa oo isku hadlayn bay qabeen xasan iyo ay ka qabeen ninkan kale ee cabdilaahiba inaan dhibi ka imanayn baabusalaati fi nacl salaadii oo lagu tukado kabaha taasiba markaa iyadana baababkan soo socdaana ay labadan baabee soo socdaana ka jawaabaya iyadoo haddaynu qadinana kabuhu ay ka mid yihiin un dharka dharka uu qofku xidhan yihin bay kabuhu ka mid yihin marka haddii aanay wasaq lahayn dee sidaad macaawista iyo shaarka ugu tukanayso ayuunbaad ugu tukanaysa hadday wasak leeyihiinna sidaad macaawista iyo shaarkaba isaga bixinaysa markay wasak leeyihin ayuunbaad iyagana uga daynaysa waxaa se xusid mudan kabuhu inta faraha badan dee boodhkay ka agdhow yihiin masaajidkan goglan ee la nadiifinayo haddii lala soo galo boodhkoodii oo lagu tukado waxaa markaa meeshii laga hor imanaya xadiidkii kale uu nebigu faray masaajidada in la nadiifiyo amaranaa rasuulu llaahi an nabniya almasaajida fi duur wa an nunadif wanutayib calaa macna xadiid nebigu wuxuuna faray masaajidada inaanu ka dhisno xaafadaha nadiifino udgoonaynana marka udgoonkiiiyo nadi nadaafadiiba kabuu way kasoo horjeedaan iyagoo boodh le gogoshaa quruxda badan in lagu tukado marka xadiidka iyadoo la tixgelinayo lana tixgelinayo kan fasaxaya in lagu tukado waa in meeshii kabaha aqbalaysana kabii lagu tukadaa safarkii jinaasadii cidlo markaad ku tukanaysa meel ciida sidii masaajidkii rasuulkuba ciid buu ahaa meeshii laakiin nadaafadda wax soo waxyaala soo gaadhaysana waa in laga daayaa ee gogoli taallo saasaa markaa lagu jamcinaya nusuusta qaarna fasaxeen qaarna diideen can cabdillaahi bni saa'ib qaala wuxuu uhi ra'aytu nabiya sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed baan arkayoo yusallii yowma alfatxi maalintii maka la xoreeyey buu nebigu tukanayaa wa wadaca naclayhi can yasaarihi labadiisa kaboodna wuxuu dhigay bidixdiisa muu gashanayn can cabdillaahi bni saa'ib qaala wuxu uhi sallaa binaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama subx salaada subax buu nebigu nagu tukiyey bimakata fastaftaxa suurata almu'miniin suuratu lmu'miniin ayuu bilaabay furfurtay xataa idaa jaa-a markuu yimid dikru muusa wa haaruun qisada ka warramaysa nebi muuse iyo nebi haaruun aw dikru muusa wa ciisa ama qisada ka warramaysa labadaa nebi markii uu gaadhay akhadat rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam sacla nebiga waxa ku dhacay oo qabtay qufac ayaa qabtay ama xabeeb faxadafa markaasuu joojiyey xadafa bimacnaa awqafa alqira'a qiradii wuu hakiyey intii dambe uu jaray farakaca wuu rukuucay wa cabdullaahi bnu saa'ib xaadirun lidaalik asxaabigaasina arrintaa goobjoog buu ahaa marka haddaad isweydiiso dee kaba laguma sheegin xadiidkana waa sidee ka hore u dhammaystiraya oo kaa hore gaabnaa dhammaystirkiisii weeye intaa dambe intaa horea marka raacaysa bukhaari iyo muslimba uu ku suganyay inkastoo bukhaari tacliiqa ku wariyay can abi saciidin alkhudriyi qaala wuxu uhi baynamaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama yusallii biasxaabi iyadoo nebigu wakhti asxaabtiisa uu tukinayo id khalaca naclayhi ayuunbuu labadiisii kabood siibay siduu dadkii u tukinayu labadii kabood iska saaru halkaa dhigay fawadacahumaa can yasaarihi bidixdiisuu dhigay intuu iska saaray ayuu dhinaciisa bidix dhigay ila isagii baa ummaddii tukinaya dhinaca bidixdii kama joogto falamaa ra'aa daalika alqowmu kolkay qoladii uu tukinayay arrintaa arkeen kaba siibidda nebiga alqow nicaalahum iyaguna kabahoodii bay tuureen igaal shidaad baa la war maxaa ku eriyayoo dee ariga wixii eryaa eriyey waa ka arigiiba yaaco dee anna cararay marka dee kolkay arkeen nebigii ayay iyagiina tuureen falamaa qadaa rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama salaatah markuu nebigu salaaddii dhammeeyey salaadiisii qaala wuxuu uhi maa xamalakum maxaa idinku kalifay calaa ilqaa'i nicaalikum inaad kabihiinna iska tuurtaan qaaluu waxay dhahen ra'aynaaka waanu ku aragnay alqayta naclayk adigoo labadaadii kawaad iska tuura fa alqaynaa nicaalana anaguna kuwa yagii baanu tuurnay ila in lagugu daydaa diinahay faqaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu yihi ina jibriila ataanii malagii jibriil baa ii yimi fa akhbaranii wuxuu ii sheegay anna fiihimaa qadaran inay wasakh leeyihin aw adan ama wasakh nijaas markaa shay nijaasaysan inaan lagu sii tukanayn ayaa muuqatay marka aniga nijaastaasa ii gooni ahayd fa idaa jaa axadukum ila lmasjid midkiin hadduu dad yahow masaajidka yimaado asxaabtana wuu la hadlayaa ummaddo dhanna xadiidku wuu khuseeyaa falyandur ha eego kabihiisa fain ra'aa fii naclayhi qadaran aw adan hadduu wasak ku arko falyamsaxu ha ka tirtiro oo waliyusalli fiihima ha iskaga tukado wixii wasakha ciidda hadduu aada ugu xaqo ciidda laftigeeda ka jaraysa way ku filanta masjidkaasina waa masjidkii dee ciidda ahaa ee wax gogolyool can bakr bni cabdillaahi bi hada alxadiid qaala fiihima khabas halkaa adan iyo qadar iyo riwaayadan waxay sheegaysa khabas haddii kabuu wasak leeyin waa inuu qofka ka hagaajiyaa can shadaad ibni awsin qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu marka xadiidkaas wuxuu inoo faa'iideynayaa kabi inay dharkii la mid yihiin isla markaana nijaastoodii salaadii ay dee burinayso siday dhar kaleba u burinayso waxaa laga faa'iidaysanayaa ficilka nebiga in lagu dayanayo calayhi salaatu wasalaam sida qowlkiisaba loo qaadanaya ficilkiisana loo qaadanaya wixii cibaadooyinka ah asxaabtana kumuu diidin tuuridde waxaa jiraa buu leeyahy wuu sheegayaa farqi baa jira oo iyaguba hadday nijaasisee way tuuri lahaayeen laakiin wuxuu leeyahy waxaynaan iskaga mid ahayn aniga wax ay leeyihiin ayaana idinka lahayn marka farqigu waa halkaa laakiin inay dee ku daydaan ma diidana nebigu calayhi salaatu wasalaam culimada in badanoo ka mid waxay ka faa'idaysteen qofku haddii maradiisoo nijaasaysan uu ku tukado marka uu xusuustana iska saara salaadiisa wixeedi intii hore waxaa loogu cudurdaarayaa khada-a iyo gefkaa ka dhacay salaaddii waxba kama noqonayso intii uu salaada ka baxay kadib hadduu xusuustana salaaddii sooma celinaya aimada qayb baa saa ku tegey inkastoo qaar kalena ay yidhaahdaan dee shuruuddii salaadda mid maqan yihi can shadaad ibni awsin qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu waxau uhi khaalifu lyahuud inkaar qabayaasha yuhuudda yuhuudda ha khilaafa fa innahum laa yusalluuna fii nicaalihim kabahooda kuma tukadaan walaa khifaafihim walaa fii khifaafihim khufka oo sharabaadkii adkaayna kuma tukadaan marka idinku khilaafa taasina waa xikmad kale oo meesha ku jirta oo nimankaa wax waloo aynu ku shabahaynaba waa laga firdhanaya si aanay u dhicin inaynu iyaga daba socodune can cabdillaahi bni camr bn caas qaala ra'aytu rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam yusallii xaafiyan wa muntacilan nebigaan arkay isagoo tukanaya oo xaafi kabala wa muntacilan iyo isagoo kabagashan labadaba marka bidcina noqon maayo qofku jaahilna noqon maayo hadduu iskaga tukado kabihiisa xaaladaha aynu hore usoo fasirnay ee gaarka ah baab lmusalli idaa khalacan calayhi ayna yadacuhumaa wuxuu u baabiyey qofkii tukanaya hadduu kabihii dhigo halkuu dhigaya hadduu kabihii bixiyo xaguu dhigaya can abi hurayrata ana rasuula allahi sala allahu calayhi wasalam qaala wuxuu uhi idaa sallaa axaduku midkiin markuu tukanayo falaa yadac naclayhi can yamiinihi walaa can yasaarihi yuu dhigin kabihiisa midigtiisa iyo bidixiisa midnaba fatakuuna can yamiini hayrihi ay noqoto midigta cid kale oo haddii aad dhigto bidixdaada ka kugu xiga midigtiisay noqonaysa ilaa allaa yakuuna inaanu ahayn mooyaane can yasaarihi bidixdiisa axadun qof inaanu ahayn mooyaane walyadachumaa ha dhigo bayna rijlayhi cagihiisa dhexdooda kabtii baa loo meel deeyaya candhuuftiina waa loo meel deeyay ficilkaagii oo dhan ba habaysan markaa kabtii wixii dee waxyaabihii la karaamaynayay maaha dabcan kolkaad tukanayso laba meelood unbaa lagu ogol yahay halkaa labada cagood dhexdooda inaad ku haysato iyo inaad dhinacaaga bidix dhigto haddii aan safka kaa xigaa jirin midigta iyo xagga hore iyo xagga dambe midna lama ogola xagga dambe shaydaankaa kuu sheekeynayo bahashii laxad buu ka odhanaya khalaas waa waswaas baa bilaabmaya xagga horena iyo midigtana lama lama ogolo oo dee horeynu usoo sheegnay inuu addoonku ilaahay hor taagan yahay malaa'igtiina dhinaca midig ka joogaan afartii jiha sidaasaa lagugu jeediyey can abi hurayrata can rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam qaala nebigu waxau ihi idaa sallaa axadukum fakhalacan calayh midkiin hadduu tukanayo ka kabihii labadiisa kabood siibo falaa yuudi bihimaa axadan qof yuu ku dhibin liyajcalhumaa ha yeela bayna rijlayhi labadiisa cagood dhexdooda ha dhigo aw liyusalli fiihima ama ha iskaga tukado haddaad bixisayna cagahaaga dhexdooda dhigo haddii markaa aanad bixinina dee iskaga tuko laakiin dadka tanna waa xikmad kale oo xikmadi waxay ahayd qofkii oo waswaaska laga ilaalinayo xikmad kalena waxay ahayd ilaahay oo addoonku uu ixtiraamayo malaa'igta xikmaddan saddexaadna waxa weeye inaanad ummadda ku dhibin haddaad adigii kuwii aad iska bixisay jamac kale xanibaan ama dad kale hortoodii iyo midigtoodii iyo hareerahooda ku dhacaan dee lama ogola in dadka la dhibo marka taasina aada bay muhiim u tahay qofka muslimka ahay sharabaadadiisa iyo kabihiisa inaanu ummadda ku dhibin baabu asalaa cala alkhumrati sijaayadii oo lagu tukado marka khumradu sijaayadeennan dheer maahee waa markuu qofku meelaha aada adduunyada martaa dadka caalamulislaami qaar haysta arkaysaa waa mid yaroo gaaban oo gacmaha iyo la saaro wejiga oo qofku intuu iska laablaabo jeebka uu ku rito oo kulaylkaa la ysaga dhigaayo ilan jilbihii iyo farihiiyo kulaylka u adkaysanayaana gacmaha iyo fooda intaa horaa la dhigaa dabeetana qofku gacmaha iyo wejigu saaraa haddii ay markaa intaa ka badanto ilaa cagaha aad isku taagi karaysana xasiir baa la idhaha sijaayad lama idhaha can maymuunata bint alxaaris qaalat kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama yusallii nebigu wuu tukan jiray wa ana xidaahu aniguna hortiisaan jiifay wa ana xaa'id aniguna caadaan lahaa warubamaa asaabanii waxaana laga yaabaa inuu isoo gaadho thawbuhu maradiisa uu nebigu ku tukanayo idaa sajada markuu sujuudo maradiisuna way itaabanaysa wa kaana yusallii cala alkhumrati sijaayadaa yarna wuu ku tukanayay marka xadiidku waxa uu faa'iideynayaa ruuxa dumara inaanay salaaddii jebinayn marka ay hortaada jiifto hadday caado leedahayna waa la mid marada adiga iyo iyada idin xidhiidhinaysa inaanay wax nijaasa keenayn oo maro nijaas ku dhex jirto kale aanay ahayn ilaa mar hadday nijaas ku jirto adiguna aada huwan tahay salaaddii way kaa kharibaysaa ka qaabid alxable masalada loo yaqaano fiqiga waayo qofkii ma nijaasaysna waa daahir iyo maxalu shaahidka oo ah dee sijaayaddii yarayda gaabnayd in lagu tukan karo baabu salaati cala alxasiir xasiirku waa cawdii ama la lagu tukanayay dheerayd ama la goglanayay dermadii iyo salligii iyo wey can anas ibni malikin qaala wuxuu uhi qaala rajulu min alansaari yaa rasuula allah nin baa yidhi rasuul allow inii rajulun dakhmun wa kaana dakhman nin shiris baan ahayoo buuran nin buuranna wuu ahaa cidbaan baa la odhan jiray laa astatiicu an usalliya macak mana karayo inaan kula tukadoo soo ruqaansanba kari maayo wasanaa wasanaca lahu dacaaman nebiga raashin buu u sameeyey wadacaahu ilaa beytihi nebiga gurigiisa ugu yeedhay fasallaa fasalli tuko xataa araaka jeeroon ku arko kayfa tusallii sidaad u tukanaysa fa aqtadiya bika aan kugu daydo fa nadaxuu lahu nebiga waxay u rusheeyeen ama u nadiifiyeen darafa xasiirin derme dhinaceed derme yaro madoobaatay dhinaceed bay u nadiifiyeen kaana lahum iyaga u sugnaaya iska lahaayeen waa maxalu shaahidkii fa qaama nebigu uu istaagay fasallaa ragcatayni laba ragcadood buu tukaday ninkiina wuu ka eegtay macnaheeduna markaa waxa weeyaan dee nin loo cudurdaari karo nebigu markuu eegay u cudurdaaray wey oo waxaan la yidhaahdo dee kuusnaantii hadday sii badato waxaa laga yaabaa imika shalay baynu dhegaysanaynay waxa yurub ay u ictiraaftay qofka buuran qof naafo ah khatar cadiim qaybaha naafada lagu daray haddii uu aada u buurnaado oo dhan maba shaqayn karaya waayo curyaanki baad la midta iska joog baa la odhan soomaalidana dee waxaabay yidhahdaa ninkii hebel aada buu u naaxay ilaa uu halkaa ka xoqanayo wallaahi aada buu ladan yahay beryahan halkaasu ka xoqanaya bay kuleeyihin siduu u dibiray marka cudur bay noqotay dumarka gaalada iyo wadamada haddaad tidhaahdo waad naaxday waxaa laga yaabaa inaad inaad ay uga sahlan tahay aad waad qarafaysatay inaad tidhaa inay uga sahlan tahay baa laga yaaba cay waxba umaad reebin haddaad tidhaa waad waad naaxday qaala fulan ibnu jaaruud lianas ibni malik ninkaasi wuxuu yihi riwaayo kale waxay sheegaysay qaala rajulu min aali ibni jaaruud ninkaasi baa anas ibnu maalik ku yidhi akaana yusalli duxaa oo nebigu masalaatuduxu markaa tukanaya qaala wuxuu uhi lam araku lam arahu nebiga maan arag sallaa ilaa yowmaidin maalintaa mooyaane isagoo salaadaa tukaday macnaha salaad mudlaqa bay iska ahayd oo ninkan unu wax ku tusinayo can anas ibni malikin ana nabiya sala allahu calayhi wasalama kaana yazuuru uma sulaym ummu sulaym waa anas hooyadiibuu nebigu soo booqan jiray fa tudrikuhu salaatu axyaanan salaadaa soo gaari jirtay nebiga mararka qaarkood fa yusallii wuxuu ku tukanaya calaa bisaadin lanaa salli aanu lahayn wa huwa xasiirun waa dermo ama salli nandaxuhu bilmaa biyaanu ku rushaynayn ama ku nadiifinayn waa tii ahayd min duuli maa lubisa muddadii dheeraydee la isticmaalayo marka salaaduna dee tii faradka ahayd nebigu ummaddu tukinayaaye waxay u badan tahay ama salaada faralka raatibadeedii ama salaadihii sunnaha ahaa ilan ummaddii baa sugaysa nebiga calayhi salaatu wasalaam arrin sahlan jamaca ugama hadhayn baaburajuli yasjudu calaa thawbi waa ninkii oo maradiisa ku sujuudaya dharka uu xidhan yahay mid ka mid a can anas ibni malikin qaala wuxuu uhi kaana kunaa waxaan ahay nusallii maca rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed baanu la tukan jirnay fii shiddati alxar kulayl aada u daran dhexdii fa idaa lam yastadic axaduna midkaye marka uu kari kari waayo an yumakkina wajhahu min alard inuu wejigiisa dhulka qabadsiiyo an yumakkina wajhahu min alard inuu dhulka qabadsiiyo oo si fiican ugu sujuudo basada thawbahu maradiisuu fidinayaayo fasajada calayh markaasuu ku sujuudaya maradaasina waa maala ama cumaamadii ama go-ii ama kumkii gacantii dheeraatay oo kale kuwaasuu ku sujuudaya marka haddii loo baahdo kulaylku saa u daran yahay wax dhiba ma laha tan ay fuqahadu yidhaahdaan wa anlaa yasjuda bishayin yataxaraku bixarakatihi shay xarakadiisa la dhaqdhaqaaqaya oo markuu kaca kacayo markuu soo fadhiisto soo fadhiisanaya waa sida caadiga ahun laakiin marka duruufi timaado wixii la diiday waxyaabo badan baa qofkii loo ogol yahay masaladaana waxaynu sixilhayn marka ay leeyihiin waa inaanu ku sujuudin xarakadiisa la dhaqdhaqaaqaya dadka qaarkood baa u qaata furaashka oo furaashka iska laaba markay tukanayaan oo ku odhanaya dee markaynu dhaqdhaqaaqnaa wuu dhaqdhaqaaqaya warta looma jeeda waa marada kor iyo hoos ku raacaysa ta laga hadlaya wallahu aclam